بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alqasas qisadii nabiyullaahi muusa ayaan ku dhex jirnay waxaan soo aragnay nabiyullaahi muusa inuu masar dhexdeeda kula kulmay laba nin oo midna israa'iili yahay midna uu qibsi yahay oo dagaalamaya kii israa'iiliga ahaa inuu nabiyullaahi muusa gargaar weydiistay nabiyullaahi muusa markii uu ninkii qibsiga ahaa hal feer ku dhuftayna ninkii qibsiga ahaa waa dhintay isla markaa nabiyullaahi muusa wuxuusan ku talagelin ayuu la kulmay wuxuuna ogaaday markiiba arrintan inay tahay camalu shaydaan wax shaydaan oo wato inay tahay ayuu gartay markaasuu allah subxaanahu wa tacaala ku yidhi rabbi inii dalamtu nafsii faqfir lii faqfir lii faqafara lah innahu huwa algafuur raxiim kabacdina markuu istikfaartaa weydiistay oo allana u dhaafay haddana wuxuu maaragtay ballan qaaday inuusan mujrim dambe uusan u kaalmaynin taa ayaanu ku dhex jirnay fa asbaxa fi lmadiinati khaa'ifa faasbaxa wuu waa bariistay nabiyullaahi muusa fi lmadiinati magaaladii oo masar ahayd dhexdeeda ayuu ku waa bariistay khaa'ifan asagoo amid baqayo maadaama nin uu dilay qibdi ah qibdiyiintana ay yihiin fircawn dadkii uu ka dhashay nebiyullaahi muusena israa'iili uu yahay ayuu maaragtay baqay qatligaa uu geysta sababtiis buu la baqayay yataraqabu weliba asaga oo yataraqabu koranayo oo shay makruuha in lagu sameeyo dhib la gaarsiiyo mid sugayo uu yahay oo taraqub ku jiro weeyaan markuu xaaladiisa sidaa ahayd faida aladii istansarahu bilamsi yastasrikhu faidaa waaba ayadoo markuu magaaladii dhexdeedii yimid haddana alladii kii istansarahu nabiyullaahi muuse gargaarka weydiistay bilamsi shalay oo ninka kaleo qibdigaa gargaarka ka weydiisanayay waaba isagoo yastasrikuhu gargaar weydiisanaya haddana oo u qayshanayo kaalay ii gargaaro iisoo birmo odhanaya nebiyullaahi muuse haddana waa israa'iiligii weeyaan markii uu arkay mar labaad ninkii shalay ninka la dagaalamayay yacni nabiyullaahi muuse isagoo haddana nin kale ay saystaan markuu arkay qaala muusa nabiyullaahi muuse ayaa wuxuu yidhi lahu ninkii israa'iiliga ahaaba wuxuu ku yidhi innaka adiga ninyahow israa'iiliga ihi laqawiyun mid baadiyaysan baa tahay mubiinun haddana baadidiisu ay aad u muuqata baa tahay weyan yani nin shar badan baa tahay weeyaan aad baa u shar badan tahay shalay ninbaad haysatay maantana mid kalead haysatay oad la dagaalamaysaa weeyaan hadalkaas ayuu nabiyullaahi muusa ninkii ugu jawaabay oo maaragtay israa'iiliga ahaa ayuu hadalka ku leeyahay maaha ninkii oo qibdiga ah inuu ku odhanayo fa asbaxat ilmadiinati yacni wuxuu waa bariistay fi lmadiinati masar dhexdeeda ayuu wuxuu ku waabariistay khaa'ifan isagoo mid baqaya ah nabiyullaahi muusa yacni magaalada waa magaaladii uu shalay ninka ku dilay wey dhexdeeda ayuu ku waabariistay isagoo mid baqayo weliba yataraqabu yacni ay yantadiru suu'a xumi sugayo oo in yacni maaragtay dhib loo geysto uu ka baqayo in la dhiba buu ka cabsanaya weya lanna ataraqub waxaa la yidhaahdaa waa intidaaru lmakruuha la yidhahdaa wax dhib ah oo aad sugayso oo maaragtay inay kugu dhacaan aad ka baqayso baa taraqubka la yidhaahda isagoo oo sugayo dhibaato inay ku dhacdo ayuu magaaladii ahaaday faida ladii istansarahu bilamsi yastatriu idaadan waa midda fijaaiyada ay dhahaan faidaa waaba ayadoo alladii istansarahu bilamsi midkii shalay ninka qibdiga ahaa gargaarka weydiisanayay waaba isagoo yastasrikuhu gargaar weydiisanayo weyaan marka alistisraaq waa alistiqaasa la yidhaahdaa yacni waxaa loo jeedaa qofka mustakiifka ahee gargaarka weydiisanayo wuu dhawaaqaa wuxuuna ku dhawaaqaa fii talabi alqaws gargaar isagoo weydiisanayo ayuu u dhawaaqaa yidhaahdaa yaa la fulaanin buu yidhaahdaa hebelow war isoo gaaro iisoo birmaday oo kale weyaan istisraaqka marka taasaa loo jeeda yastasrikuhu waaba isagoo gargaar weydiisanayo oo ka weydiisanayo yacni muuse inuu mar labaad ninkan qibtiga uga gargaaro waa isagoo weydiisanayo weyaan qaala muusa nabiyulaahi muusa baa lahu ninkii israa'iiliga ahaa oo gargaarka weydiisanaya wuxuu ku yidhi innaka adiga niyahow laqawiyun mid dhunsan baa tahay oo shar badan mubiinun haddana shartiisu ay caddahayo hawaayadiisa ay aada u muuqato weeyaan sababta waxaa weeye shalay nin uusan awood u lahayn buu la dagaalamayay yacni uusan iska dhicin karaynin maantana mid kale ayuu durbadiiba haddana la diriraya uu doonayaa haddana sidii nabiyulaahi muuse shalay oo ninkii dhibku uu geystay oo kale inuu mar labaad haddana oo uga gargaaro uu doonaya ninkii kale dhib gaarsiiyo ayuu doonayaa weeyaan marka nabiyulaahi muusa hadalka wuxuu u leeyahay yacni inaad isababto mar labaad qof kale dilkii inaad igu sababto baad doonaysaa weeyaan marka nin shar badan baa tahay wey falamma an araada markii uu doonay nabiyulaahi muusa an yabtisha inuu qabto biladii kii huwa isaguba caduwun cadowga ahaa lahumaa nabiyulaahi muusa iyo ninka israa'iiliga cadowga u ahaa waa qibsigii wey oo qowmu fircawn ka tirsanaa wey markii inuu qabto uu doonay ninkii cadowgoodii ahaa ayuu qaala wuxuu yidhi yaa muusa muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad i disho kamaa qatalta sidii aad u dishay nafsan qof aad u dishay bilamsi shalay shalay sidaad ninkugu disho kale miyaad maanta doonaysaa inaad inaad i disho baad u doonaysaa miyaad saasuu leeyahay in turiidu ay maa turiidu dooni maysid muusow ilaa an takuuna inaad ahaato mooye jabbaaran mid khasbin badan fi lardi dhulka dhexdiisa inaad ku noqoto yani jabbaar fi lardi inaad noqoto mooye wax kale ma doonaysid weeyaan wamaa turiidu mana doonaysid an takuuna inaad ahaato min almuslixiina dadka kuwa dadka heshiisiiyo mid kamida inaad noqoto islaaxa sameeyo islaax baynanaas ama qowl ku sameeyo ama ficil ku sameeya inaad ka mid noqotaani dooni maysid buuyi yani inaad wax disho unbaad doonaysaa weeyaan falama an araada an yabtisha biladii huwa caduwun lahuma caduwun lahumaa waxaa loo jeedaa waa ninka cadowga u ah waa qibdigii oo ninkan israa'iiliga uu la dirirayay maxaa yeelay qabiilka qibdiyiinta la yidhaahdo waa qabiilkii maaragtay fircawn ka dhashay reer bani israa'iil cadowbay u ahaayeenoo raggooda dhan bay baabi'inayeen addoonsanayeen saasaa marka biladii huwa caduwun lahuma muuse iyo israa'iiligii inuu cadow u yahay loo sheegi weya hadalkan marka yacni qofkaan odhanayo yaa muusa aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsan bilamsi in turiidu ila an takuuna jabbaaran fi lardi wamaa turiidu an takuuna min almuslixiin qofka odhanayaahi waa kee ma israa'iiligiiba oo ninkii reer nabiyulaahi muuse dadkiisii ahaaba mise waa qibdigii oo cadowgoodii ahaa mufasiriintu mas'aladaasi laba qowl bay isku khilaafaan jumhuur lmufasiriin ama akar lmufasiriin mufasiriinta siday u badan yihiin waxay leeyihiin ninka hadalka odhanayo waa israa'iiligii saasay leeyihiin waa ninkii muuse dadkiisii ahaa oo uu u gargaari lahaa ayaa hadalkaa odhanaya sababtuna waxay leeyihiin markii uu maqlay muuse odhanayo ninkii ku yidhi innaka laqawiyun mubiinun yacni waxaad tahay mid maaragtay ahlu shar ahoo shar badan markuu hadalkaa maqlay oo xaggooda uu soo aaday ayuu wuxuu u maleeyay asaga inuu dilayo kii qaraabada la ahaa nabiyullaahi muusa yacni maaragtay ayaa u maleeyay inuu asagu dilayo sidaa darteed markuu ictiqaadiyey ayuu hadalkaa yidhi oo yidhi maaragtay aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsa maxaa yeele waxay leeyihiin cid kaloo ogeyd shalay inuu nin dilay ma jirin ilaa asaga mooye sidaa darteed ba marka ninkii qibdiga ahaa intuu warkii ogaaday ayuu faafiyey ilaa fircawn oo u gaaro warkii marka ninkii shalay dhintay muuse inuu ahaa qofka dilay uu gaaro macnahaas ayay maaragtay mufasiriintu badankood ku tagaan qolo kale waxay leeyihiin ma aha ninka israa'iiliga ninka hadalka odhanaya ee waa qibsigii qofka hadalkaa odhanaya sababtuna waxay leeyihiin waxaa dhici karta warka inuu ka soo gaaray ninkaa la dagaalamaya israa'iiliga inuu u sheegay sidaa darteed buu marka u leeyahay ninkii qibdiga ahaa aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsan bilamsi yacni hadalkaasuu leeyahay marka hadalka waxa odhanaya waa qibdigiiyo israa'iiliga ma aha ayay qolada kale leeyihiin waxayna ku tacliilinayaan saa u odhanayaan ee cullo iyo sabab uga dhigayaan waxay leeyihiin haddii la yidhaahdo waa israa'iiliga ee muuse dadkiisa ah suuragal ma aha qof caaqil ah inay kelimadan oo kale ka soo yeerto weliba qof mustaqiisa oo gargaar weydiisanayo shalayna loo gargaaray inuu maantaba dirbadiiba uu yidhaahdo ninkii u gargaarayay yacni maaragtay inuu ku yidhaahdo in turiidu ilaa an takuuna jabbaaran fi lard wamaa turiidu an takuuna min almuslixiin nin shalay loo gargaaray maantana loo gargaarayo inuu hadalkaasi yidhaahdo wax suuragala ma ahay leeyihiin sidaa darteed hadalka qofka yidhi waa qofkii qibdiga ahaa ee cadowgoodii ahaa weeyaan ayay odhanayaan weeyaan waxay tahayba labadaas ra'yi bay mufasiriintu sheegaan waxaanad moodaa macnaha dambe in lagu fasiraa inay toosan tahay ninka cadowgoodaa way ka suurowdaa inuu yidhahdo maadaama shalay aad ni dishay anna maanta aad inay disho doonayso waxa weeye nin inuu jabbaar noqdo oo ummadda uu waxlaayo mid doonaya baa tahay inuu yidhaahdo waa suuragalay leeyihi marka macnahaas labada macnoba mufasiriintu way sheegaan laakiin macnaha dambaad moodaa inuu daahir yahay weeyaan falama an araada markuu doonay nabiyulaahi muusa an yabtisha inuu qabto biladii kii huwa isaguba caduwun cadow ahaa lahumaa muuse israa'iiliga cadowga u ahaa markuu inuu qabto uu doonayo ayuu qaala yidhi kii oo maaragtay qibdiga ahaa oo ka ogaada ninka israa'iiliga inuu shalay nin dilay ayaa qaala wuxuu yidhi qibdigii yaa muusa muuso aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad i disho kamaa qatalta sidaad u dishay nafsan naf oo qof aad u dishay bilamsi shalay aad u dishay sidaad u dishay inaad disho miyaad inaad disho miyaad doonaysaa wey in turiidu inta waa tii naafiyada ahayd wey maa turiidu wey dooni maysid muusow ilaa an takuuna inaad ahaato mooye jabbaaran mid khasbin badan fil ardi dhulka dhexdiisa inaad jabbaar noqoto mooye wax kalo aad doonaysaa lama arko aljabbaaru xagga luqada waxay culammada ku tilmaamaan alladii laa yatawaadacu liamri illaah qofka ilaahay amarkiisa aanu u tawaaducin ayaa la yidhaahdaa alqaatilu bigayri xaqin xaqdarrana qofka ku dilo ayaa la yidhahdaa jabbaarka saasi ku magacaaba waxay kaloo yidhaahdaan aljabbaar waxaa la yidhaahdaa alladii yafcalu maa yuriidu qofka wax alla wuxuu doono iska sameeyo qofkuu doono darbi ku sameeyo garaaco qofkuu doono qatli ku sameeyo aanan fiirinaynin cawaaqib alumuur iyo maxaa ka imaan doona waxan ciribteedu maxay noqon doontaa aanan eegaynin qofkaasoo kalebuu ayaa jabbaarka la yidhaahdaa ayay culammadu qaarna ku tilmaamayaan wey marka waa calaa sabiili dami buu uleeyahay cay darteed buu hadalka ugu odhanaya wey wamaa turiidu muuse dooni maysid an takuuna inaad ahaato min almuslixiina dadka wax heshiisiiyo mid kamida inaad noqotona dooni maysid weeyaan yacni dadka muslixiinta ah aladiina yuslixuuna bayna annaas dadka isdagaalama dadka heshiisiiyo mid kamida inaad noqotona dooni maysid laa bilqowli walaa bilficli labadaba mid inaad ku heshiisisaa mid doonaya maahi buu leeyahy wajaءa rajulu min aqsa almadinati yascaa qaala ya muusa ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk fakhruj inii laka min annaasixiin wajaءa rajulu nin ayaa yimid min aqsa almadiinati magaalada oo masar ah meesheeda fogna ayuu ka yimi yascaa isagoo ah mid degdegaya isagoo degdegaya ayuu yimid oo muuse u yimid weeyaan qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi oo magaalada meesheeda fog ka yimi ayaa wuxuu yidhi yaa muusa muusow ina almala'a duqowdii iyo odayaashii waa fircawn iyo dadkiisiiye madaxdii weeye ina almala'a madaxdii ya'tamiruuna way showrayaan bika adigay kuu showrayaan maxayna kuugu showrayaan liyaqtuluuka inay ku dilaan inay ku dilaan bay ka showrayaan fakhruj bax oo madiinada magaaladaada iskaga tag maxaa yeelay innii aniga min annaasixiina kuwa naseexaynayo mid ka mida baan ahay laka adiga kuu naseexaynayo dadka naasixiintu adig kuu naseexaynayo oo dhibka aan kula rabin mid ka midaan ahaye iskaga tag magaaladan in lagu dilaa la doonayaay wa jaaa rajulun waa la iska nakireeyey rajulkaan miduu yahayna looma sheegin laakiin fii suurati kaafir ayuu allah subxaana wa tacaala noogu sheegay inuu ahaa rajul mu'min ah oo reer fircawn iyo dadkiisii ka mid ah oo iimaankiisa iska qarsanayay inuu yahay ayuu rabbi subxaana wa tacaala fii suurati kaafir yuu noogu sheegay markuu allah yidhi wa qaala rajulun mu'minun min aali fircawna yaktumu iimaanahu أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إن كسر أي شيء آيات في سورة الغافر أي تسيصف مركي نبي الله موسى أوصان نقضي oo fircawn isaga oo maaragtay rasuula oo u yimid oo nebiya madyan uu ka soo noqday ay tahay haddana baciid ma aha inuu isaga naftiisii noqdo kii markii horena u digay mar labaad markii uu fircawn inuu maarata isagoo nebiya uu dilo muuse uu doonayna ninka u digaya inuu noqdaa baciid maahan bay leeyihin marka ninkani waa qofkaas mu'minka ah ayaa oo iimaankiisa qarsanaya ayuu ahaa muusena mar kastaba naasixuu ahaa intaan nebiga laga dhigin iyo markii nebiga laga dhigay labadaba uu naasixu ahaa weeyaan wa jaaa rajulun nin baa yimi min aqsa almadiinati buu ka yimi yacni aqsa almadiina waxaa la yidhahda aakhiruhaa wa abcaduhaba meesha ugu fog oo ugu dambaysa ayuu ka yimid weeyaan yascaa xaala kownihi yascaa isaga oo degdegayo marka yascaada waa sifayn karnaa jumladaasi ama waa la xaalayn karaa rajulkaasoo yascaa degdegaya waa odhan karnaa ama xaala kownihi yascaa isagoo mid degdegaya ah ayuu qaala yidhi yaa muusa muusow ina almala'a fircawn madaxdiisii odayaashiisii ya'tamiruuna bika adiga ayay kuu showrayaan liyaqtuluuka inay ku dilaane fakhruj bax oo magaalada iskaga teg maxaa yeelay innii aniga min annaasixiina kuwa naseexayn baan ahay laka adiga kuu naseexaynaya mid ka mid ah ayaan ahay iskaga teg buu odhanaya wey yacni si aysan fircawn iyo qoomkiisa kuu dilin naseexadaasuu siiyey nabiyulaahi muuse naseexadii waa qaatay fakharaja wuu baxay nabiyulaahi muusa minhaa magaaladii ayuu ka baxay oo ninka ku dilay oo asaga in lagu dilaa hadda loo showrayey ayuu ka baxay khaaifan xaala kownihi khaa'ifa isagoo mid cabsanaya ah ayuu baxay yataraqabu shar sugayo shar in lagu sameeyana filayo isagoo in shar lagu sameeyo filayo oo in la dilo oo kale ka cabsanayo ayuu magaalada iskaga baxay weeyaan cabsi darteed buu uga baxay si aan loo dilin markuu magaaladii ka baxay rabbigiisuu baryay meel wuxuu u socdaa halkaa iyo madiina u socdaa qaala marka wuxuu yidhi nabiyulaahi muusa rabbi yaa rabbi rabbigaygo macbuudkayga allah ahaayo najinii iga badbaadi min alqowmi aldaalimiina dadka daalimiintaa oo yani fircawn iyo dadkiisii loo jeedo allah iyo iga badbaadiyo iga xifdi buu odhanaya maxaa yeelay fircawn iyo qoomkiisa daalimiin bay ahaayeen sidaa darteed buu rabbigiisa weydiistay inuu ilaahay subxaana watacaala shartooda uu ka hayo weeyaan fakharaja wuu baxay nabiyulaahi muusa minhaa ay min almadiina magaaladii ayuu ka baxay khaa'ifan isaga oo mid baqaya ah yacni yataraqabu weliba haddana sugayo oo koranayo yacni shar iyo dhib in lagu sameeyo ka baqayo wey yacni yataraqabu waxaa loo jeedaa luxuuqa aaalibiina wa idraakahum lahu inay dadkii raadinayay ay qabtaan oo markaa ay dilaan isagoo ka cabsanaya qaala markaasu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygu najinii iga badbaadi min alqawmi aalimiina kuwa aalimiinta waa fircawn iyo dadkiisii mala'iisiye allah iyu iga badbaadi walama tawajaha tilqaa'a madyan magaaladii wuu ka baxay walamaa tawajaha markuu u jihaystay ou aaday tilqaa'a madyana magaalada madyan la yidhaahdo jihadeeda markuu aaday jihadeeda markii ou aaday qaala nabiyulaahi muusa wuxuu yidhi casaa rabbii rabbigayga waxaa la arkaa uu mudan yahay an yahdiyanii inuu ituso igu hanuuniyo sawaa'a sabiili waddadii toosnaanta badnayd inuu igu hanuuniyo ayaa la arkaa buu leeyahay wy taasaa la arkaa inuu waddo toosan igu hanuuniyo bimacnaa ilaahayo waddadii toosaneed igu hanuuni wy waa khabar oo bimacnaa duca ah w ilaahayo igu hanuuni waddadii toosneed oo madyan aan ku gaari lahaa itusi ilaahayo weyaan walamaa tawajaha tilqaa'a madyana madyan marka magaalada la yidhaahdo ee nabiyulaahi muusa oo u socdo meel ou fircawn saytaro ku leeyahay ma aha mamlakadiisa iyo boqortooyadiisa ma hoos timaado haddii madyan ou gaaro waxa weye fircawn waa ka badbaaday weeyaan xuduudiisii iyo soodintiisii ou awoodda ku lahaa waa uu ka baxay weeyaan inay sidaa tahayna waan arki doonaayo sheekha kabiirka markuu u tago ayuu dhihi doona markuu qasaskiisa qisada uga sheekeeyo ayaa sheekhaasi ninkaa duqaa wuxuu ku odhan doonaa qaala laa takhaf najawta min alqawmi aalimiin ha cabsanin waad ka badbaada dadkii aalimiinta ah meeshaan saytara iyo awood kuma lehe awood kuma ay laheen ha cabsanin buu odhan doonaa weya marka madyan waxay leeyihiin meesha uu ka tegayo waa masar wey wuxuuna aaday dhankaa iyo falastiin ayuu aaday marka madyan waxay ku taallaa bay leeyihiin junuubu falastiin falastiin koonfurteeda ayay ku taallaa marka halkaas ayuu maaragtay uu aaday nabiyulaahi muusa weeyaan weliba mufasiriinta waxay leeyihiin markii masar laga tago waa socodka sideed maalmood ayaa loo soconayaabay odhanayaan mufasiriintu saasay ku tilmaamaan weyaan sideed maalmood meel loo socdo ayay u jirtaa masar weeyaan madyan halkaasay u jirtaa weyan walamaa tawajaha markuu u jeestay tilqaa'a madyan tilqaa'a waxaa la yidhaahdaa waa aljiha loo jeeda tujaaha baa loo jeeda markaas idhahdadoo kale fulaanun daaruhu tilqaa'a daari fulaanin hebel ninka la yidhaahda daartiisu waxay qaabilkeeda tahay daara fulaana ka soo horjeedaa baad odhan hebel daartiisa ka soo horjeeda bimacnaa tujaahaha oo kale weeyaan markuu tilqaa'a madyana madyan jihadeedii ou aadayo qaabilkeedii ou aaday ayuu ilaahay baryoo yidhi qaala casaa rabbii an yahdiyanii sawaa'a sabiil waddadan hadda la sheegayo waa aariiqu laqwam ilaa madyan waddadii madyan gaarsiinaysay inuu ilaah igu haruuriyo ayaa la arkaa buu i qaala wuxuu yidhi casaa rabbii rabbigayga waxaa la arkaa an yahdiyanii inuu ihanuuniyo ou ituso sawaa'a sabiili waddadii toosnayd inuu igu hanuuniyo ou ituso oo ariiqii gaarsiinayay madyan si sahla igu gaarsiiyo baa la arkaa buu yidhi ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ولما ورد مركي أو أروري بمعنى أو قاري بلوجينا ماء مدين مدين مقالة البيجري عيل كيدي حولها يدفع عضيين مركي أو قاري وجد وحوها للنبي الله موسى عليه أي على ماء مدين مدين عيل كيدي بوحو كهلي ummatan ummad oo min annaasi dadka ka mida buu arkay dad aad u tiro badan ayuu meesha kula kulmay weeye oo ceelkii biyaha ka cabaaya ummadaasoo yasquuna xoolahoodii waraabinaya xoolahoodii waraabinaya ayuu arkay weeyaan wawajada wuxuu helay min duunihim ummadaas xoolahooda waraabinaya tirada badan dadkaa tirada badan sukadoodaba wuxuu arkay oo helay imra'atayni laba haween buu arkay oo taduudaani xoolahoodii celcelinayo reebreebayo reebaya buu arkay oo aanan waraabsanaynine xoolahooda meel gooniya ku haya buu arkay qaala markaasuu nabiyulaahi muusa markuu gabdhahan aan xoolaha waraabinaynin arkay ayuu wuxuu ku yidhi maa khadbukumaa ay maa sha'nukumaa gabdhayow xaalkiinnu waa sidee maxaa xoolihiinu waraabsan la adihiin buu weydiiyey qaalataa markaasay labadii gabdhood waxay yidhaahdeen ayagoo hadalkiisa ka jawaabayay laa nasqii xoolihii ma waraabin karno xataa yusdira inta ay ka fuliyaan alricaa'u yacnii kuwii xoolaha jiray oo maaragtay xoola jirhkii oo loo jeedo qowsaaradii ama dadka xoolaha watay ay ka fuliyaan yacni maashiyatahum ilaa ay ka fuliyaan weeyaan ilaa xoolahooda ay ka fuliyaan annagu ma maaragtay yani xoolihii ma waraabin karna weeyaan yacni dumar ahaan bay u waraabin karin waa dumaroo raggii lama tartami karaan musaajala lama samayn karaan aaniyan ragga inay ikhtilaaf ku dhex sameeyaan maadaama nin sheekha oo yani maaragtay ahlu khayra oo saalixa uu dhalay waa dad diinka wax ka fahmaya wey raggana inay dhex galaan ikhtilaaf ku sameeyaanna ma rabaan way ka gaabsanayaan cilad kale u raaciyaanoo yidhaahdeen wa abuuna aabbaheen annaga aabbaheen shaykhun waa nin da' wey kabiirun weyn wey waa nin da' weyn oo oday ah oo aanan awoodi karaynin inuu isaga xoolaha soo waraabiyo sidaa darteed baan annaga marka waraabkii aan soo doonnay buu odhanaya walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaas walamaa warada markuu soo arooray wuruudka halkan waxaa loo jeedaa wuruud ulmaa ay buluuquhu ilayha ilayha yacni inuu ceelkii yimid ayaa loo jeedaa weeyaan walamaa warada ay walamaa wasala wa balaqa markuu ou gaaray nabiyulaahi muusa markuu masar ka yimi maaa madyan madyan ceelkeedii ou yimi almuraadu bilmaai hadda waxaa loo jeedaa wa albicru aladii yastaquuna minhu ceelka ay biyaha ka cabayaan ayaa loo jeedaa weeyaan ceelkii markii uu yimid wajada wuxuu helay calayhi ceelkii wuxuu ka helay ummatan koox oo jamaaco oo min annaasi dadka ka mida buu helay kuwaasoo yastuuna xoolahoodii waraabinaya lafdu umma macaani badanoo qur-aanka ku yimaada in badanaa soo marnay waxaan ku soo aragnay yani maaragtay fi suura fi suurati huud waan ku soo marnay fi suurati yuusuf lafdu umma iyadoo bimacna zaman loo jeedo walain akharnaa canhum alcadaaba ilaa ummatin macduudatin yani ilaa zamanin macduudi baa loo jeeda iyo maaragtay aayadda fi suurati yuusufna ku jirto macnahaasoo kale wey markuu ilaahay uu yidhi waqaala aladii najaa minhuma wadakara bacda ummatin yani bacda zamanin ayuu xusuustay weeyaan marka umma waxaa la dhihi karaa bimacna zaman waa la yidhaahdaa waqtigaa loo jeeda waxay kaloo ku timaadaa alimaamu almuqtadaa bihi imaamka lagu daydana waa la yidhaahdaa waa soo marnay nabiyulaahi ibraahim markuu ilaahay ka sheekaynayo fii suurati naxli baan kuso fii suurati naxli baan kusoo marnay ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan kaana umma yacni imaam lagu dayda buu ahaa nabiyulahi ibraahim nabiyullahi ibraahim oo xagga diinka looga dayda buu ahaa marka lafdu umma macnahaasna way ku timaadaa alimaamu aladii yuqtadaa bihi fi lkhayr imaamka khayrka looga daydana waa la yidhaahdaa alumma oo bimacna almilla wadiin loo jeedana waan soo marnay fi suurati alambiya baan kusoo marnay fi suurati almu'minuun aan kusoo marnay waina haadihi ummatakum ummatan waaxida ilaahay odhanaya diinkiina waa diin keliyeeto weeyaan hal diin wey macnaha saddexaad waa kaa weeyaan oo bimacna almilla iyo diinay ku timaadaan macnaha afraad oo lafdu umma uu leeyahay waa aljamaacatu min annaasi baa la yidhahdaa koox dadka ka mid ah weeyaan marka waa tan jamaaca min annaas ayaa loo jeedaa weeyaan wajada wuxuu helay calayhi ceelkii markuu yimid nabiyulaahi muusa ummatan ummad oo min annaasi dadka ka mid a ayuu ka helay weeyaan ummadaasoo yasquuna xoolahoodii waraabinaya buu arkay weeyaan wawajada min duunihim dadka sokadooda ayuu wuxuu helay imra'atayni laba haween oo taduudaani xoolahooda xabisaya oo celinaya oo reebaya buu arkay oo aan waraabinaynin yacni taduudaani azzawdu waxaa xagga luqada lagu yidhaahdaa alxabsu waalmancu waaldafcu baa la yidhahdaa yacni xoolahooda celinayo oo reebaya weeyaan oo aanan raggii dhexgeli karaynin oo waxba ku darsan karin weeyaan markuu arkay nabiyulaahi muusa yow raxm naxariis ahaan ayuu su-aashan u weydiinaya gabdhaha u naxariisanaya qaala wuxuu yidhi maa khadbukumaa sha'nigiinnu waa maxay xaalkiinna ii sheega oo xoolaha aad u waraabin laadiin qaalataa markaasay waxay yidhaahdeen laa nasqii ma waraabinayno oo ma waraabin karno xoolihii xataa yusdira alricaa'u ilaa ay yacni xoolo jirhkii ay xoolahooda fuliyaan maaragtay xoolahooda ay fuliyaan ma waraabin karno weeyaan wa abuuna annaga aabbaheenna shaykhun nin da' wey kabiirun weliba aad u weyn sheekh weyn oo da'ah wayaan aabbahe hadalkaas bay yidhahdeen marka xataa yusdira aricaau xataa yusdira aricaau ibnu kaiir iyo naafic iyo caasim iyo xamza iyo kisaa'i waxa oo suraada ee toddobada ka midihi yusdira aricaau bay akhriyaan ya-da oo la godo yacni daalka oo lahoos dhigo yusdira la yidhaahdo daalka lahoos dhigay akhriyaan oo markaasi ficilku waa yani ficilkaa mubaaric waa rubaaciyo min asdara almutacadi bay ka timid asdara oo afar xarafa oo mafcuulka u tallaabaysa bay ka timid weeyaan marka mafcuulkoodii waa go-an yahay yani yusdira aricaau maashiyatahum adoo yiroo kale wey ilaa maaragtay dadkii xoololayda ahaa xoolahoodii ay waraabiyaan oo fuliyaan oy ka saaraan yani maaragtay ay xoolihii diicabaan ma samayn karna bay yidhaahda quraadu intayda soo hartay ibn caamir iyo abu camar waxay akhriyaan yasdura alricaacu ya-daa la kordhigaa daalka waa godaya yasdura bay akrinayaan markii sidaa la yidhaahdo yasdura la yidhaahda ficilku min sadara buu ka yimid oo ulaasiya saddex xarafa saddex xaraf ayuu ka yimido min sadara la yidhaahdo sadara yasduru buu ka yimid waana laazim weeyo faacilku ku gaaban yahay markaas yani mafcuul uma tallaabayo macnihii marka wuxuu noqonaya xataa yasdura aricaau ilaa xoololaydu ay ka fulaan ayay noqonaysa kii horena ilaa xoolahooda ay fuliyaan bay ahay ayaga ilaa ay ka fulaan baa loo jeedaa wey wa abuuna aabbahaya shaykhun duq weyn oo kabiirun weyn oo aanan awoodi karaynin min ajli lkibar weyninka dartii inuu xoolihiisa waraabiyo aanan awoodi karaynin weeyaan intaa markay u sheegeen ayuu nabiyulaahi muusa fasaqaa lahumaa fasaqaa wuu waraabiyey nabiyulaahi muusa xoolihiibuu waraabiyey ay maashiyatahum weeye maashiyatahumaa xoolahoodiibuu u waraabiyey lahumaa labadii gabdhood buu u waraabiyey fasaqaa wuu waraabiyey nabiyulaahi muusa xoolihii lahumaa labadii gabdhood buu u waraabiyey markuu raggii la dhex galay oo isagana uu xoolihii u waraabiyey uma tawallaa ila dil uma markaa kabacdi tawallaa wuu jeestay oo wuu aaday ila dilli ay ilaa dilli shajara geedii hooskeedii buu aaday weeyaan geedka uu harsanayay oo markii hore uu fadhiyey ayuu u laabtay oo geedkaas uu xaggiisa aaday weeyaan waxba una weydiisan yani maaragtay wuxuu ugu sameeyey maaragtay axsaan iyo wanaag ayuu xoolaha ugu waraabiyey markuu u waraabiyeen isagoo waxba weydiisanoo geedkiisii harkiisii buu aaday weeyaan markaasuu faqaala wuxuu yidhi nabiyulaahi muusa rabbi yaa rabbi rabbigaygow allahayow innii aniga limaa anzalta ay ilaa maa anzalta wixii aad dejisay ilaya aniga aad ii soo dejisay oo min khayrin wanaag ah faqiirun mid u baahan baanahay rabbiyo faqiir baanahayo waa u baahanahay wixii khayro aad ii soo dejisay ilaahayu isii weeyaan allah weydiista subxaana watacaala meeshuu iyaga kala weydiisan lahaa allah buu subxaana watacaala uu weydiistay inuu ilaahay subxaana watacaala yani xaggiisa khayrkiisa uu ka siiyo oo marna khayrka ilahay uusan ka maarmaynin ayuu maaragta halkaa sheegtay weya nabiyulaahi muuse xoolihii buu u waraabiyey geedka hoostiisuu fadhiistay markaasuu rabbigiisa baryey oo leeyahay innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir marka limaada laamta ku jirto bimacnaa ilaah way yani ilaa oo kale baa la yidhaahdaa khayrkan uu leeyahay limaa anzalta ilaya min khayrin wixii aad ii soo dejisto khayr ah in layska caam yeelo khayr oo dhan buu kulminayaa la yidhaahdo hadday xoolo tahay hadday awood tahay hadday raashin tahay wixii alla waxaan u baahanahay wix alla wixii khayroo idin ayaan u baahanahay in la yidhaahdo wey walidaalika ay mufasiriintu waxay ka soo guuriyaan maxamed albaaqir hadallada uu oran jiray wuxuu dhihi jiray laqad qaalahaa wainahu lamuxtaajun ilaa shiqi tamra nabiyulaahi muuse markuu hadalkaa lahaa hadalkaas buu yidhi asagoo markaa u baahan oo aad ugu baahan timir jabkeed hadduu heli karo xabad timira jeexeed hadduu heli karo yacni inuu helo u baahan ayuu rabbigiisa khayrkaa weydiistay weeyaan fasaqaa lahumaa labadii gabdhood buu u waraabiyey xoolihii nabiyulaahi muusa uma tawallaa wuu jeestayoo wuu aaday ila dilli geedka hoostiisii harkiisii buu aaday inuu haraysto weeya fa qaala markaasuu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygow innii aniga limaa anzalta ay ilaa maa anzalta wixii aad dejisay ilaya aniga aad ii soo dejisay oo min khayrin wanaag ah khayr ah faqiirun mid muxtaajo u baahan baan ahay weya waa u baahanahay rabbiyo isii weya intaa markuu bariyey gabdhihii way tageen يعني حولهودي باي برعدودي لا اادين مدير كبعدي فجاءته احداهما تمشي على استحياء فجاءته موسى وحا اتمي احداهما لبدي قبضود مدود ايا اتمي تمشي ايضا امد سعنيسو على استحياء حالة كونها على استحياء حشوت كركين أي تعي يعني في حالة المجيء والمشي إماتا كيو إيمانيسا إيه سعودك أي سعودك لبضبا أيضا حشوت دوش حسبا أي نبي الله موسى أتمد ويا قالت مكاسي وحي تري إن أبي أني آبهي يدعوك وكو يري نيه وكو يري ليجزيك إنه كأبال مريو أو كسيو أجر ما سقيت أي أجر سقيك ورابنت هذه أدما ورابس حولها لنا أمجا أما ورابسي كرر إنه كسيو دونيا وجورر إنه كسيو وربا ساس مركك ويري يا أبهمت يعني نبي الله موسى مركي وارع عقبدي إلى قرية أي جيسو أبهد أي جيسو فلما جاءه موسى مركو يمد oo sheekhi oo aabaha gabadh gabdhaha aabahood markii uu u yimid waqasa muuse uu sheekeeyey calayhi ay cala sheekhi gabadha aabaheed oo uga sheekeeyey alqasasa qisooyinkii iyo sheekooyinkiisii markuu uga warramay iyo xaaladda uu masar uga soo tegey sababka halkan keenay markuu uga warramay qaala sheekhii wuxuu yidhi aabbaha gabdhaha aabahood ahaa laa taqaf muuse ha baqin maxaa yeelay نجوت واد بدبادي من القوم الظالمين ذلك ظالمين تاها وكبد بادي بوليه فرعون ذكيسي وكبد بادي بمعنى سيطركم ملي أول هل كنكم ملي مملكة ذلك من جماعة مرهدات مدين زوجارتي فرعون ياليه وإجديسين ويا نتأكل إيسان ويا مركا هذا الكا يعني والكسو قابين يقصده gabdhigii way laabteen odagii bay u tageen waqti aynan tagi jirin bay tageen maxaa yeelay markay yani xoololeyda xooluhu waraabsadaan ka bacdi bay ay waraabsan jireen ayay xoolahooda waraabin jireen marka laakiin maanta way dhaqsadeen oo amin degdega inta loo waraabiye bay laabteen marka odagii bay u sheegeen arrintii markaasuu odagii soo diray oo yidhi ninkii sidaa yeelay iigu soo yeera ujuuradiisa aan siinay sidaasay marka gabadha ugu timid weeyaan فجاءته موسى وحا أتمد إحداهما لبدي قبض مدود تمشي أيضا سعوني يعني على السحت أيضا حالة كونها تمشي وي أيضا سعوني سبيتني مركة تمشي جملة ولا حالين على استحياء جار مدوركا ولا حالين لبدا بويا تمشي حالة كونها تمشي أيضا مد سعطاء أي أتمد ويا على استحياء حالة كونها كائنة كائنة على استحياء xishood dushii ayadoo ku sugan markay imaanaysay iyo markay soconaysaba qof xishoonaysa ayadoo xishoodka uu ka muuqdo maxaa yeelay bey oo diineed bay ka soo baxday guri diineed bay ka timid weeyaan ayay muuse u timid qaalat markaase waxay tidhi inna abii aniga aabbahay yadcuuka wuu kuu yeeri liyajziyaka inuu ku tawaabiyo oo ajri ku siiyo ajra maa saqayta yacni maadoo masdariyo ajra suqii ka wey waraabintaadii ajarkeedii inuu ku siiyo lanaa annaga aad xoolihii noo waraabisay kiradeedii inuu ku siiyo darteed buu kugu yeerayaa wey falamaa jaa'ahu markuu yimid nabiyullaahi muusa oo sheekhii oo u yimid gabdhihii aabbahood oo u yimid oo waqasa calayhi alqasasa qisooyinkiina oo uga sheekeeyey wey yacni maa kaana min amri masar inuu joogay fircawn gurigiisa ku soo barbaaray sida uu ahaa ninka uu dilay cabsi darteed oo masar uga soo tagay halka madiina uu yimid qasaskiisa markuu uga sheekeeyay وقص عليه القصص أي قال يرنيك شيخ أها وبقى لا تخف حبق نجوت وبدبادية من القوم الظالمين فرعون يددك سوى كبدبادية هعبسني موير مركا شيخان أو هبدا قبلوه إيرادن وأبونا شيخ كبير haddana yani laa takaf najawta min alqawmi alaalimiin hadalkaa odhanayaahi shiikaasi oo ninkaa odagaaha da'da ahi muxuu yahay mufasiriinta halkaas waxa aqwaal fara badan bay sheegaan yani mufasiriinta say u badan yihiin weliba waxay odhanayaan ninkaa sheekha waa nabiyullaahi shucayb wey nabiyullaahi shucayb ayaa gabdhaha dhalay oo waayeelka ah waa isaga bay leeyihiin maxaa yeelay reer madyan ninkii loo diray isagoo ayuu ahaa nabiyullaahi shucayb in badanaa soo marna wailaa madyana akhaahu shucayba in badanaa soo marna marka nabiy laahi shucayb uu ahaa waa qowlka mashhuurka ah ee mufasiriintu ay sheegaan oo waliba xasan basri laga wariyo oo aimadu ay ka soo wariyaan weeyaan can malik ibni anas malik ibni anas imaamu daar alhijra imaam malik inuu yidhi annahu balagahu ana shucayban huwa aladii qasa calayhi muusa alqasas faqaala laa takaf najawta min alqowmi alaalimiin ninka muuse qisooyinka sheekha uu warramay oo ku yidhi laa takaf najawta min alqowmi alaalimiin inuu ahaa muuse ayaa isoo gaaray buu leeyahay saasuu odhanaya culammada qaarna waxay leeyihiin ma aha shucayb ma aha nabiyulaahi shucayb maahe waxay leeyihiin waa nabiyulaahi shucayb ina adeerkii wey nin ina adeerkiisa weeye oo rajul saalixa ee shucayb ma aha saasay leeyihiin calaa kulli xaalin culummada way radiyaan hadalkaasi waxay ku radinayaan nabiyulaahi shucayb iyo nabiyulaahi muusa zaman aad u dheer baa u dhexeeyey fii suurati huud baan ku soo marnay nabiyulaahi shucayb markuu qowmkiisa la hadlayo wuxuu yidhi wayaa qowmi laa yajrimanakum shiqaaqii an yusiibakum milu maa asaaba qowma nuuxin aw qowma huudin aw qowma saalixin wamaa qowmu luutin minkum bibaciidi qowmu luud idinkama foga ee wixii asiibayaysan idin asiibin ummadaha wixii ku dhacayaysan idin halaagin nabiyullaahi shucayb markaasuu sheegay weeyaan marka qowmu luud markii la halaagayna zamankii la halaagay waa zamankii nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam zamankii nabiyullahi ibraahim ayaa qowmu luud la halaagay nabiyullaahi ibraahim iyo maaragtay nabiyullaahi muusana muddo aad iyo aad u dheer baa udhexaysay muddo aad u dheer baa udhexaysay marka yani waxay leeyihiin haddii nabiyulaahi shucayb uu yahay qofka uu la kulmay qur-aankaa lagu cadayn lahaa magaciisii waa la sheegi lahaa muddadaa dheerna waa ay u dhexaysay sidaa darteed waa rajul saalixa oo dadka saalixiinta ka mid ah wey ee ma aha nabiyulaahi shucayb ma aha macnahaasaanan u daysanayna annagana weeyaan walidaalika ibnu kaiir raximah llahu wuxuu leeyahay markuu arrintan ka waramayo wamaa jaaa fii bacdi axaadiihi من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده يعني وحل الشيغي أحاديث الروايات قال يكون مادينه عدينا إنه شعيب أها نبي الله شعيب أو أها مجحيس عدينا قصة نبي الله موسى مركز الجوغاية أسانيد ديد السند كيدو ما بقى صحيح وليه واحد صحيحكم مجل سند صحيحكم إيماني sidoo kaleeto ibnu jariir itabari imaamu lmufasiriin wuxuu leeyahay markuu arrintaa ka warramayo ina haada laa yudraku ila bikhabarin inuu shucayb yahay waxaa lagu ogaan karaaho wax kale laguma ogaan karo ilaa inuu nas saxiixa yimaado oo khabar la helo mooye markaasuu yidhi yani walaa khabara tajibu bihi lxujatu fii dalika xadiid iyo aayad oo xujadu ay ku sugnaatana sooma aroorinoo ma imanin oo tusinaya inuu shucayb yahayna tusinayo weyaan marka sidaa darteed nabiyullaahi shucayb ma ahane waa rajul saalixa oo wanaagsan ayaa loo jeedaa weyaan qaalat ixdaahumaa yaa abat istacjirhu ina khayra man istacjarta alqawiyu lamiin qaalat waxay tihi ixdaahumaa labadii gabdhood middood miday tahay ma naqan ma tii muuse u timid ba mise waa tii kale na looma sheegin middood unbaa layidhi annagana middood unbaa udeysan labada gabdhood mid kamida weeyaan baa waxay tidhi yaa abati aabbahayo istajirhu ninkaan kirayso oo ijcalhu ajiiran laka shaqaalo ka dhigo ha kuu shaqeeyo ninkan maxaa yeelay sababtay u cillay samaynaysaa marka yani gabar aad firaasadeeda ay aada u qiimo badan tahay aad dhugteeda iyo fahmigeeda u badan yahay weyaan yaa abati aabbahayo istajirhu ninkaan kirayso oo shaqaalo ka dhigo xoolaha noo ilaaliye ina khayra man istajarta ina khayra man dadkan u khayrka badani oo u wanaagga badani istajarta aad kiraysato dad aad kiraysataa kan ugu wanaagsani alqawiyu ninka awoodda leh weeyaan oo shaqadiisa ka adag weliba haddana alamiinu aaminka ohon khiyaano la imaanaynin labadaas sifo darteed ninkaan u kirayso shaqaalo ka dhiga bay leedahay waa hadal aada u qiimo badan wey yani hadalkaasay ku tiri gabadhi maxaa yeel ayaga waa dumar weeye raggii ma dhexgeli karaan xoog ahaanna kuma dhexgeli karaan diin ahaanna uma dhexgeli karaan dad ajnabi iyo mukhaalado lama samayn karaan wax ragoo kaalmaynaya lama jiro sidaasay marka u codsatay in maaragtay shaqaalo uu maaragtay nabiyullaahi muusa uu u noqdo oo loo kiraystay bay u codsatay bay leeyihi labada marka khisladood oo gabadha ay ku fatish ku fatish ku fatish Muuse wa al-quwwa wal-amana balila al-quwwa wal-amana wa laba arin oo aad iyo aad muhiim u ah qofka shaqada loo dhiibayo oo shaqo noocay doontaba ha noqdo ay qabanayaan labada shay oo laga rabo weeyaan waa inuu horta shaqada awood u leeyahay awood cilmiye inuu u leeyahay waxa uu garanayo awood oo jismina uu u leeyahay wixii uu fulin karo quwo waa la rabaa ثانيا انه امن يعني وحوله وحي لو ديبay iyo mas'uuliyadii oo san khiyaanaynin waa taas aan rabaa weey labadaas marka labada khaslo ee ugu wanaagsan oo amalka qofka bani aadamka ama dawladda ay aan loo shaqeeyo ama kabani ha loo shaqeeyo ama qof shakhsi ah loo shaqeeye shaqada qofka qabanaya labadaas arrimood baa laga rabaa hadii labada arrimood midkood uu maqan yahay oo aan amaanadu ay maqan tahay qofka loo dhiibaahay xoolahaas waa khiyaanaya awoodda hadday maqan tahayna xoolihii diyaac baa ku dhacaya marka khalala mar walbaba imaanaya labada arrimood waa laba arrimo muhiima yacni maaragtay ilaahay subxaana watacaala gabadha uu nooga xikaayooday oo yacni zamankeena u baahan wey acmaasha marka inaan loo tiirinin khaa'in iyo daciif labadaba inaan loo dhiibin qof daciifa oo aan shaqada ka soo bixi karin iyo mid khaa'in ahoo asaga ka soo bixi kara laakiin khaa'ina labadaba inaan waxba u dhiibin baa la rabaa weeyaan walidaalika ayuu cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray afrasu nnaasi alaaa dadka firaasada waxaa la yidhahdaa dhugta aad iyo fiirada dheer saddex qof baa dadka ugu fiira dheer buu dhihi jiray yacni saddex qof baa dadka ugu firaasad badan buu leeyahay كان كوباد وحوي أبو بكر حين تفرس في عمر يعني أبو بكر أبو بكر الصديق تذكر وفي رديرا مركو صحابة انتفيرية ولمني وحو قف كلائي عدو كلتا شبابجري هديئا بنته عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خليفة إذينهم إلهي وهو فجيه عمر العدالة ديسية ومضى أسميه تاريخ ديسة مركة أخرسان والله يا بيسان مارتي آدي آت إلهي أمضى المسلمين تخير أسوى دريبوها أبو بكر الصديق إلهي هو فجيه وكان كوباده كاللباد وحنيه وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه نبي الله يوسف مركي أي ولا ليه عالك كل ذيل وعالك اللقصة صاري ومسر لكينا واتين لقصي يعني ninkii maartay madaxda ahaa ee Yusuf laga gaday xaaskiisa markuu u dhiibayay waqala alladhi ishtaraahu min misra limra'atihi akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada hadalkaas uu ku yiri ninkan wanaaj xaalkiisa buu ku yiri inuu la anfaca la arkaa ama aanu walad ka dhigan wa ficlan iska daab qoyskii masaro idil ayuu anfacay weeyaan masar idil nabii ilaahi yusuf ilaahi ku anfacay marka firaasa aad u fiican weey midka saddexaadna wuxuu leeyahay wa saahibatu muusa xiina qaalat ya abat istajiru inna khayra man istajarta alqawiy alamin waa gabadhii nabii ilaahi muusa aabaheed ku tiri muusa kireyso maxaa yeelay dadka la kireysta kan ugu khayrka badani waa qofka qawiga ah amiinka nabii ilaahi muusana يعني ما عرفت أمانتي سيدة إحد بوغسة وبحي قالت وحيتري إحداهما مدود لبدي قبضود من كمده يا أبتي أباها يو استأجره من كان كريسو وشقالك كدلو محايل إن خير من استأجرت ذاتك آت كريستا كوة أهونا كالأهونا قبضني القوي منك أود لهوي الأمين حضر أمانة بضنوي أبيه مركز الذي قبض واعو يالي قال وحيري إني أنيقى أريد وحندونيا أن أنكحك بوسو إن أنكو قوريو إحدى ابنتي لبدا إذا قبضود مد كمدة هاتين أقوانا لبدا أن قبضود مد كمدة إن أنكو قوريو بردونيا محان كوكو قوريني على أن تأجرني إن أبئيش قيسه وأد أجير إيه نقطة شقالة إيه نقطة ood ii shaqayso amaaniya xijajin yani sideed sano inaad ii shaqayso sideed sano inaad shaqadan ii hayso baan gabadhaa kuugu guurinaya fa in atmamta haddii aad dhammaystirto muusow cashran toban sano haddaad dhammaystirto laba sano aad ku dartana fa min cindika fa hiya min cindik waa mid adiga xaggaaga ka ahaaday fadli xaggaada ka yimid wey laakiin aniga ma kugu laaziminayo wey hadaa laba sano ku darto tobanaad ka dhigto toban sano waa adiga xaggaaga wey wamaa uriidu dooni maayo an ashuqa inaan dhibo calayka adigii inaan ku dhibana oo kugu ilzaamiyo ku idhaahdo toban sanaad ii shaqaynaysaa ma doonaya buuyi fatajidunii waad i heli yacni marka aan mucaamalada iyo isla galno shaqada markaa shaqaale ii noqotaa in shaa allahu ilaahay haddii ou doono min asaalixiina dadka wan wanaagsano mucaamalada fiican aan ka mid ahay ayaad i heli doontaa weeye hadalkaasuu ku yidhi marka qaala inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayn cala an ta'juranii amaaniya xijaj culummadu waxay leeyihiin waxaa aayaddaas laga qaadan karaa ninka weliga ahee gabadha weligeedaa gabadha adiga aad dhashay walaayadeeda haysato ama walaashahaya yan dadka walaayadooda aad leedahay inaad nin nin khayr aad ku tuhmayso aad u bandhigto tiraahdo gabadhaan baan ku siinaya aad tiraahdaa waa laga qaadanaya markuu qofku akhlaaq iyo diin leeyahay markuu khuluqi saaxibukhuluq iyo saaxibudiin markuu yahay inaad gabadhaada siin karto waa laga qaadanaya meeshii mushaharka laga dhigi laha intuu iska dhaafay buu yidhi kiradii waxaan ka dhigaya gabadhaydii inaan ku siiyo waa taas weeyaan qodobkaas horta waa laga qaadanayaa bay leeyihi waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni ninka naakixa ahee gabadha doonayo ama in loo guuriyo la rabo in wax la weydiisan karo odag inuu wax weydiisan karo gabadha dhalay yacni weligii inuu gabadha weydiisan karo dhihi karo war gabadhaan anaa dhalay adigana waxay siin waa laga qaadan karaa maxaa yeelay shardi waxaa looga dhigay siismada gabadhaan la siinayo inuu shaqeeyo baa looga dhigay shaqadaa toban sideed sano inuu shaqeeyo baa laga dhigay marka haddaysan ahayn yani shaygaasi shay macsiya wuxuu dalbay haddaysan macsi ahayn yani gabadhaan anaa soo korsaday anaa dhalay gabadhayda soo tarbiyaystay waa ku siinayaa laakiin waxaasi siin inuu waalidku ohan karo weydiisan karo waxaasan kaa raba haddaysan qofka dhib ku ahayn oo shay uusan awoodi karin aysan ahayn isla markaasna macsi aynan ahayn inuu odaga weydiisan karana waa laga qaadanaya weyaan waxaa kaloo laga qaadanaya aayadda dhexdeeda oon ku arkayna markaad shay mustaqbal ah inaad samayso aad doonayso camal oo mustaqbaloo zaman soo socda ah waxaad samayso markaad doonayso inaad tacliiq mashiicada ilaahay ku xirto insha allah inaad tiraahdo oo aadan dhihin sida ay sidaasaan yeeli barrito iyo wixii ka dambeeyaan yeelaya inaadan oranine inaad tiraahdo insha allahu sidaasaad yeeli doontaa waa sida uu leeyahay satajidunii insha allahu min asaalixiin marka waa camal kasta oo la qabanayo waa inuu qofku yidhaahdaa insha allah inuu raaciyo wey في سورة الكهف عم كسوة مرني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يعني بربا وحا سمينيها أورمي إلا إنا إن شاء الله الرعي سمويه حيا إنا سمين دون تيك لما أقل ما نقرنيش برنتو حالكم من دون تويه قال مركا وحويري يعني شيخي كبير كأهابا وحويري قبله آبور إني أريد وحن دونيا أن أنكحك إنا كوبوريو إحدبنتي لبدا يذكبتود مدود هاتين كوانا هل كاسو حكي قادني أو الكرو لك قادني waalidka wilaayada inuu asagu leeyahay guurinta inuu leeyahay weligii inuu leeyahay ee gabar ayada wilaaye leh inaysan jirin meel ay ka keenaan wadaadadan yacni odhanayo gabar intay la masaafeeyo meel la geysto la leeyahay wilaayadaadi soo dhiibo yacni meel ay ku qoran tahay ma jirto ama aniga iga xakin yeelo wadaad baa odhanaya waxba uma aha yacni ninkii suldaankii beledkii haystay ma aha waalidkii wilaayada lahaa ma aha wadaadow inta lala ordo gabadhii baa wadaad loo geeyay markaasuu leeyahay aniga xaakim iga dhigo ii dhiibo wilaayadaada oo gabadha ma wilaayay leedahay wilaayo male gabadha wilaayada ninkii uu kala soo cararay baa iska leh ninkaasaa iska leh gabadh wilaaye ma yeelato idan ay leedahay keliya hadday u badato ha laii guuriyey liima guurinaayo baa idankeeda uu yahay weya marka wilaayada dadka ragga inay leeyihiin ayaa maaragtay ay nusuusta tilmaamaysaa weeyaan tan kale waxa weeye yacni wadaaduhu wadaadada waxay dhahaan habarba habraha waxay yidhahdaan ka sheegaan xoolo ka dhuma markaasi waxay tihi ilaahayow xoolahayga xero wadaad haga gelin maxaa yeelay mas'alo ku banaystay iyo midiyo ku gowracda labadaba waa haystaanay marka yacni waxaa arkaysaa waxay leeyihiin gabadhan waa inuu wadaad mehriyo waa inuu wadaad mehriyo sharti ma aha sheekh adi gabar ma dhashay gabadhaada adaa mehrinaya adiga mehri meherkan wax kalama luqada arabta ku meher carabi khasab maaha kugu khasab kugu maaha in carab ku meeriso gabadhaan laba shaahid u yeer waalid baa tahay wilaayada aduu ilaahay ku siiyey laba markhaatiya u yeer waxaad tidhaahdaa meherna u magacow gabadhaas oo meherkeedu intaa intaa yahay baan kuu guuriyey ma iga aqbashay asna waa inuu ka aqbala yidhaahdo anna waa kuu guuriyey baad intaasaynu ku egtahay waxaad arkaysaa in la yidhahdo maanta dhan wadaadaan raadina guurkii waxaa loo raadinaa wadaad ayagaa xirtay mogtahay wadaadadu xelayninaan hadduusan wadaad mehelin ma mehersamayso iyo cabsaasay leeyihi markaasaa ninkii caamad aha maanta o dhan wadaad raadisuu ku jiraa marka waxaa la rabaa gabadhaan inaad fududayso ood haddaa nin siinayso aad si sahal ugu guurisaa la rabaa wey حيلا نكا شيخا اتكل أمد ومن وحوري إني أريد أن أنكحك دبنك يهتين على أن تأجرني ثمانية حجر فلا أمدري وما أريد أن من دوني أنا شق إنا لبو عليك أذي وكل بنا ما دوني وانكو إلزامي وانكو إرادة طوبان سنة إلا وإلا بدي شقيني سينا وانكو إرادة ما دوني يوميا ستجدني وليهلي إن شاء الله إلهي هذه أوضر من الصالحين ذلك ونواناكسا مدك مدى إنا أحينا واديه ليسا وحق صاحبتي لماذا مدك وناكسا إنا نهي بلنت أول أوفية مدك عهدية مدك مارتي فلية إنا نهي تانا وينارك دونتاوية سيدا ذلك بامرك وحلوه بهيا ذلك مركي معاملة أي تحمرته ama tijaariyay ganacsi ay dhaxmaraan inay muamala tayyiba ku wada dhaqmaan oo nin walba ninka kala xaqiisa uu ilaaliyo ayaa la doonayaa weey qaala markaas wuxuu yiri nabiyullaahi Muusa hadlay zalika bayni wa baynak zalika yaani ishaaradaasi waxaan u celinaynaa alladhi taaqadna alayhi waxaan aan ku heshiinay oo hadda aan soo bandhigtay kaas waxa weeye bayni wa baynaka ani adiga dhexdeena u ahaaday bimaana waa ku ballanay waa noo ballan ani adiga arintaasi adna ka bixinaysid ama kama baxayo weeyaan أيما الأجلين يعني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان وشرط إجواب كيسويا أيما الأجلين لبدا مدو أو مدة سديد سنة أما طبنك سنائه مدي كميدة أو قضيت أن قلته ama sideedii aan dhamaystirto iraadaan waa ii waa igu simantahay ama tobankii aan ku dhamaystiro falaa cudwaana dulmi iyo xadgudub calaya anigu dusheeda ma ahaani wey yacani mar haddaan labada midkaan doono aan la imaado waa aniga khiyaar aan leeyahay marka sideedda waa shardigii lagu ballanay ayama alajalayn labada muddatii ka ahoo midii qabaytu aan guto oo aan la imaado almuraadu biljalayn waxaa loo jeedaa الثمانية الأعوام والعشر سديد السنة يمارت أما طبنك السنة لوجي ذاوية أيما الأجلين لبدا مدمدي كأهو قضيت أن بتو فلا عدوان علي فلا عدوان يعني حدقذب iyo dhulmi alayhi aliyo korkayga ma ahaanino la iga talbi maayo ziyada inaan la imaado weeyaan wallahu allana wakiil alihi loo kala saarto weey oo shidshaaida ani adiga calaama nuqul waxaan oranayno Allah subhanahu wa ta'ala shaahid buu ka yahay oo waa uu ka warqaba weeye oo og yahay labada iyada yaani shaahid Allah baa noo aho Allah na sidxiyo waa asagu ballankaas aan galnay marka labadeena inna ka bixi maayo weeye فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نار فلما قضى مركو قلت موسى نبي الله موسى الأجل مدني مركو أو دمشتي وسار أو سعودي بأهله أهلكيسي أو لسعضيه حق إيا مصر أو سؤال صلاتي آمسه أركي من جانب الطور بورتي لنعيدي أي وحو كأركي نارا يعني الدب كأركي بمعنى نور أركي وياه قال مركاس وحو يري لأهله حاسكيسي وحو كيري امكتوا النجادة وهكا بالقسوة maxaa inii aniga aamastu waxaan arkay naaran dab baan u jeedaa lacallii marka waxaa la arkaa aatiikum inaan idinla imaado minhaa naartaa dabka xaggeeda idinkaga keeno bikhabarin war oo waddadii dariiqa aan u mari lahayd masar oo aan ka dhunnay warkeedii inaan idiin keeno ow amase jadwatin yacni maaragtay dhuxul inaan idiin keeno aan idiinla imaado wey jadwatin dhuxul inaan idiinla imaado oo min annaari dabki ka mid ah dabka inaan dhuxul idinkaga keeno ayaan mudanahay weya lacallakum markaa waxaa la arkaa tastaluuna markaan dabka idiin keeno inaad diirsataanoo qabowgaan idin hayo aad maaragtay yani ka dugsataan baa la arkaa weeyaan falamaa qadaa muusa alajala ajashaan ou dhammaystay ma sideedii sanoo dhammaystirta muuse mise tobankii sano dhamaystirtay allah looma sheegin subxaana watacaala laakiin wixii ay ku heshiiyeen inuu dhammaystiray ayaana loo sheegin weeyaan marka macnaha mufasiriinta ay ku fasiraan ajalka uu dhamaystiray akmaluhumaa wa awfaahumaa weeyaan koodii ugu dhammaystirnaa waa tobankii wey tobankii sano u dhammaystiray bay leeyihin waxaana arrintaa tusinayo riwaayada imaamu albukhaari oo warinaayo في صحيحه أو كورناي عن عن سعيد بن جبير رحمه الله تابعي جاسم أو كورناي سعيد بن جبير وحوليه سألني يهودي من أهل الحيرة ماشي حيرة اللي هذا مقال ذاتي ذاتك إذا يهودي دقنيج ميت كاملة أيا وحق ويجيه ويلي مركا أيضا هو أخري فلما قضى موسى الأجل أي ويجيه ويلي أي الأجلين قضى موسى هذا مسلمين في الدين بل إيش يقول labada muddo teebuu dhamaystirtay muuse ma sideedii buu dhamaystirtay mise tobankii buu dhamaystirtay tobankii sano dhamaystirtay saciid ibn jubayr yaani wuxuu ahaa nin caalim buu ahaa tabiiciinta culimadooda waaweyneed buu kamid ahaa wuxuu yiri faqultu la adri anigu ma garanayo baan ku yiri buu saasa la rabaa sanada hadaada la qoori ma aqarna tara ka xishoonin ha su kalifin waxaadan awoodi karayn waxbaa lagu weydiinaya ma ma garanaysid ma aqaanade حيث لا أدري محي الأهلان ونصف العلم علم لنسكيس بمضى أقامه هنا تلال واحد القرني هنا أسوك كلفته وآب أمتنا خلاته أبنيس خلاته فحكا بخير ما قال هنا تلال هذا سعيد بن جبير هذا الكاسي كل جوابه يري لا أدري حتى أقدم على حبر على حبر العرب فأسأله إلى أن أتقى أنا ما أقامه لكن waxaan u tagayaa carabta yaani midku caalimkoodi waan u tagayaa caalimkoodi waa Abdullah ibn Abbas weey إلى أن ويديه حيال التلميذ عبد الله بن عباس وأهاوية وسوي دين يا ابن فكاسوا فقدمت إليه ونتقي بيري عبد الله بن عباس ونتقي فسألت ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس وحن ويديه موسى يعني ما رت لبدا أجل كيبو أي الأجلين قضى موسى أي ويديه لبدا مدة كيبو لما يسترتيبا ويديه marka abdullah ibn abbas aalim buu ahaa wuxuu yiri qada aktharahuma wa adyabahuma nabiyullaahi muusa tii badnayd buu gutay oo tobankiya waliba mid ugu wanaagsanaydo sheekhu oo ka codsaday ayuu dhamaystiray oo guday weyti ugu wanaagsan markaasuu cillo raaciyuu yidhi anna rasuula allahi idaa qaala facal haddii rasuul uu yidhaahdo shay yacni wuu samaynayaa wey hadal hadduu yidhaahdo waa inuu sameeya rasuulkaasi wey أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أبو نبي الله موسى يري مركب مدي أو شيء وأو دميسر تبو يري ويا فلما قضى موسى الأجل موسى مكو مددي طبنك السماء حي أو دميسر أو وصار أو سعد بأهلي حاسيس أو لصعدي أو مصر أو سوء آدي أنا سوح أركي من جانب الطور بورتي لوغو وحيوني أي إلعي روحو كأركي نارا دبو كأركي نارت هلكن waxa loo jeedaa macna nuur aanasa lafdiga la yiraahdana waan soo marnay in suurat an-naml ayaan ku soo marnay in ay lafdiga aanasa la yiraahdo yaani waxyaalaha mahsuusaadka ah ee la taaban karo iyo macaanidaba waxa la taaban karo labadaba inay caminto hadii shayga uu yeeshay la taaban karo sida dabka iyo dadka iyo ashyaada iyo bimaana absara baa lagu fasiraa weeye ومركا إني آنست النار وإني آنست الرجل هذا تراب بمعنى إذا أبصرته بعض واحد أرني آنست الرجل مركا أركته مركا إني آنست نارا دبا أرك الآن دبك واحد محسوس ولو جيدون هذا يسمعاني أي تاسد الصوت أوكله وحذا لهي آنست الصوت إذا سمعته وأن مقليبا أرنيس آنست بمعنى سمع بالله استعمال استماع بالله جيدوين آنس آنس أركي من جانب الطور buurti dhinaceedii ayuu naaran nuur ka arkay weeyaan asaga laakiin dab uu madaynay qaala markaas wuxuu yiri nabi ilaahi muusa li ahli haaskiisi wuxuu ku yiri umkutu nagaada oo halkan jooga igu suga marka ahlka hadda waxa loo jeedaa waa zawjatuhu baa loo jeedaa haaskiisi weey muxuu jamcinaya umkutu ulayhi umkutu ila jamaa wa jamaa al-jiriyah waxay leeyihiin lafdiga ahli la yiraahdo lafdiga ahla luqa ahaan jamac muuqdo weeye sidaas marka loo jamciyay ama si in loo jeedo laajli tafkhim arinta in la weyneeyay in laga dhigo labada macno buu yiraahdo faqala qala li ahli wuxuu ku yiri xaaskiisi umkutu igu suga halkan ku nagaada inni aniga aanastu waan arkay naaran dabban arkay lacalli waxa la arkaa aatiikum inaan idin la imaado minha naarti xageedi dabkii بخبر ورنا إن كيكيرو يعني خبر الطريق وذي أن كدني أو مثلا عن أمر لهين وركيد إنا إذين كيرو إن سلا تهينا وتنا سورة الطه كسامرنا أو أجد على النار هدى إن دبك أبتيسة بدنا هنوسو وضعنا تستعن كهلنا أي الأركاسات وكلام سورة الطه كسامرنا أو أمسه dhimbil daba dhuxul daba oo aan idin keena baa la arkaa weeyaan yaani inaan idin keeno dhuxul ayaa la arkaa dab aad wax ku karsataan oo diirsataan la idin kugu keeno ayaa la arkaa jadwa lafdiga la yiraahdo jiimka xarakada saddexda xarakada waa la saaray jadwa jiimka in la kordhigo juzwa in la yiraahdo oo la godo jizwa in la yiraahdo la hoos dhiga saddexdaba way quraada way akhriyaan كلنا اسود معنى ويان ودخول دبه ويان من النار دبك كميده لعلكم وحال اركا مركا تصلون ان كديرتان اد مارت تستبشئون بالنار وحال الى الاستيلاء والاستدفاء بالإرادة وقفك او markay dhaxanta hayso yaani kulaalo oo diirsado ku diirsado ayaa loo jeedaa weeyaan waxay la mid tahay ayadan ayadii suurta namal aan ku soo marnay oo kale id qaala muusa li ahlihi inni aanastu naara saatiikum minha bi khabarin aw aatiikum bi shihadin qabas la'allakum tastaluna oo kale la mid tahay weeyaan hada billahi tawfiq sallallahu alaihi wa sallam